waa la yidhaahdaa wiilkana waxaa la yidhahaa saciid xuseen xasan oo ku magac dheer saciid cadirgo waa tahay siciid goormuu adiga kaa tegey saciid wuxuu iga tegay laba saac oo habeenimo xalaya miyuu xanuunsanayay marka inta uusan adiga kaa tegin iyo ka horba waa la xirayaa silsilad baaba ka fura markii silsilad saddex bilood toddoba bilood hadda ku xiran yahay saddex sanana waa jiranaa dariskaa yaqaan dadka sabiil ahaanta u yaqaan baa yaqaan saddexdaa sana inuu waayan yuu jiran yahay gura ku xiran yahay
inta uusan xanuunsan askarta miyuu ka mid ahaan jiray maya maya maya maya meelowg yar buu ahaa waa gartay marka maanta haddii uu xalay kaa dhumay maxaa ku warheshay saaka aroorti baa la ii sheegay in la haysto kabacdina waa indhaha igaan ku- ku arkay waa iga dhamaatay marka halkaa inuu ku xiran yahay waa caddaynaya waa cadda iyagu een, ciddii qobsatay maxay ku sheegeen wiilka inuu yahay qof aan la hadlay ma joogo qof aan arka ma joogo meesha uu ku xiran yahay ma arag mana aqaan waa tahay saddexda nin ee lasoo bandhigay buu ka mid yahay sida aa sheegtay een, waxaa la Wiilka sheegay cadoogan.
waxaa la sheegay inay yihiin askar ka tirsanayd kuwa een, ciidamada maamulka jubbaland oo puntland ka barbar dagaalamaysay arrinkaasi maaha maaha wiilkayga wiil xiran weeyo xabsi guriga dila gurigaa seexdo ku xiran yahay xaal ka fura labadii sac buu iga baxo seeda ka bax waxaa ugu baaqaya wiilkay wiil jiran inuu yahay saddex sano madaxa looga jiray haddana toddoba bilood xiraa dariskaa yaqaan dadkan la yaqaan baa yaqaan katiinad buu guriga kula xiran yahay askari ma aha meel laga yaqaan askar laga yaqaana ma arag weligiisna ma qoran mana u yaqaan nin waalana madaxa looga jira waayo waa sayid xuseen xasan baa la yidhahdaa waa sayid xuseen xasan walaashii walaashii iska yar baan anigu rag haye siciidoy een, siciid goorma adiga kugu dambeysay ciid walaalo waxaa noogu dambeysay xala laba saac ciid waa wiil xanuunsan oo n- muddo adigu fara badan xanuunsan dhiigu noogu xirnaa silsilad baa noogu xirneed marka xalaygu yiri meelahan dhow wax kasoo qabsanayaa ciid waa nin reer gaalkacyooda gaalkacyo ku dhashay oo ilmaha yarkaa baa yaqaana ma aha nin n, askari iyo waxyaabahaas n, shuqul ku leh wiilkaana waa wiil xanuunsan maamulka galmudug waxa ay ku sheegaan oo ay leeyihiin waa askari iyo waxaasna wax kama jiraana weeye ma garata adigu maxaa aragtay een, kadib markii uu dhumay oo xalay idinku dambeysay kadib maantaydaan ka war helnay inay galmudug haysato sawraantiisana aan aragnay waa tahay maxay ku sheegeen inuu yahay marka ayagu waxay ku sheegayaan inuu yahay n- n maamulka n galmudug waxay sheeganayaan ninkan siciid la yidhaahdo inuu yahay n maxbis n ka tirsan maamulka puntland kana soo tegay ee maamulka jubbaland siciid waxaas wax uu shuqul ku leeyahay haba yaraatee ma laha siciid in muddo ah buu xanuunsanaa guriguu joogay silsilad baa ku xidhneed xalay un baaba ugu horreysada inuu magaalada u baxo kadibna saaka waxaan ka war helnayba wiilkii sawradiisii iyo magaaladii oo dhanba oo dacayadu ay ku faaftay in la yidhi maamulka galmudug baa haysta wiilkan waxayna ku haystaan waa inuu yahay eh, nin eh, kasoo jeeda maamulka jubbaland puntlandna macnaha u howlgalo maxbuusna uu ku yahay hadda eh, xabsiga weyn ee maamulka galmudug